hagaag dhegeystayaal kulanti wanaagsan mar kale waa shabakada qurbajoog dot com oo sidoo kalena aad nagala socotaan somali diaspora news dot com dhegeystayaal sida lala wada socdo waxaa kusoo biiray madasha suugaanta soomaalida wasiirka madaxtooyada somalilan xirsi cali xaaji xasan oo ah markaasi isagu ruux siyaasadda hore loogu yiqiina islamarkaana gabayo badan oo loo tiriyey haatan kasoo jawaabay mar uu kulan wafdiga madaxweyne axmed maxamed maxamuud silaany uu ku lahaa magaalada london uu kula lahaa jaaliyada somalilan ee halkaa ku dhaqan haddaba abwaaniin horey dhowr gabay uga tiriyey gabagan daynleeda imika digniinta u bixiyey wasiirka uu kasoo jawaabayna hore ugu lahaa tixo oo kale ah ismaaciil maxamed ismaaciil oo dulcad loo wada yaqaano iyo weliba cabdilaahi good oo reer otowa ismaaciil waxaa ku noolyahay holland ayaanu bal ugu horeyntii waxaan weydiiyey iyagoo khadka telefoonka imika saani ugu jira bal in abwaan ismaaciil dulcad uu ugu horeyn inoo bilaabo sida dayleydan ay ku bilaabatay iyo waxa wasiirka ka hadarsiiyeyba
aad baad waanaad u mahadsan tahay aadna waan idin wada salaamayaa shabakada iyo dhammaantiinba dadweynaha dhegeysanaya kolley waxay ku bilaabantay in badan baa had iyo jeeraale suugaanta horta waxa weeyaan wax marka sida wanaagsan loo eego yacni dadka aan hadli karin u hadashaa hadday gabay tahay iyo hadday maanse tahay iyo hadday magaranaysaay wixii gabay soo hoos kaloo dhan ay tahay marka mar aan wadankii tegay oo aan ka soo laabtay baa waxaa dhegteeda ku badatay markii uu helay doorashada madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud siilaanyo iyadoo markaa dadka ama miidiyaha ka hadlaya ama dee shacabka suuqaba markaad la kulanto hadalkooda uu u badan yahay xirsi ayaa ma garanaysaa sidaa sameeyey iyo xirsigaa sidaa sameeyey markaasay igu dhalatay maansadan aan u bixiyey xirsiiyo dadweynaha iyona dambiilaha
waa si wanaagsan cabdulaahi good musagu ku nool dalkan kanada magaalada ottawa ayaa qudhiisa deeleyda lagu yaqaanaa oo gabayo dhowr ah oo kale oon deeleydaan ahaynna hore u shaaciyay cabdilaahi adiga sidee baad ugu soo biirtay gabayadan
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cabdiqaadir aada iyo aad baad u mahadsan tahay adigiyo shabakada qurbajoog dot com ismaaciil maxamed ismaaciil dulcad oo saaxiibkay ah aad iyo aad baan u salaamayaa isagana ismaaciil iyo cabdilqaadir ba dhammaantiinba aad baan idin salaamaya iyo dadweynaha dhegeysanaya ee naga dhegeysanaya shabakadan caalamiga ah ee qurbajoog dot com waa hagaag cabdilqaadir anigu kolleyto anu soo noqdo dixdan ama sugaantan layhahdo deenlayda ee uu dhoriyey ismaaciil maxamed ismaaciil dulcad waa fikir mirikal ah oo aan inta badan aan cidiba keenin halka uu ka bilaabay baa ayaa cajiib ahayd sababtoo ah wasiirada dowladda somalilan ku jira iyo madaxtooyadeeda iyo cid walba lama hadal qaado waxaa la hadal qaadaa wasiirka madaxtooyada oo heersi ah inta badanna carabka bani aadamka ku dhacaa fikirkaasi waxaa qaatay ismaaciil maxamed ismaaciil dulcad intaan intaa halkaa anan waxba ka oran waxaa jirtay cabdilqaadir ruwaadda odhan jiray masiibado adduunyada iyadaa u macalina abwaan xasan xaji cabdilaahi xasan geney ayaa ruwaayadda magaceeda iyo midhaheeda iyo waxay ku tahalluqdaba lahaa ninka la idhaahdo cabdilaahi maxamed maxamed cabdilaahi sangob ayaa yidhi kelmadan magaca ruwaayadda u bixiyey insaa raadinaya aniguna waxaa ku diirsaday oon ka helay magaca uu bixiyey dulcad deen laydihiisa xirsi iyo dadweynaha iyo maa dambiilaha america wa wa wa waxaan ciidama heli karinba waayo carabka binaadamku dad isweydiinayeen baa jirta oo inta badan la isweydiinayo xirsi xirsi xirsi xirsi xirsi marka kelmadan raadinayay walaalkay dulcad baa helay at the same time ummaddu soo bandhigay xirsi iyo dadweynaha iyo maa dambiilaha ayuu deen leeyay cusub
bilaabay maasada dhammaadkeedana halqabsigii ugu dambeeyay aduu ahaa anu ahaa inta ugu dambaysa inta ugu horeysa waxaa soo diray adiguna diyaar noqo markaan lahaa yani cabdilaahi waada halkaa ku jiray exactly halkaana markaa adiga ay kaaga balaadmaysa exactly weliba waxaa intaa ii dheer adigu maansida markii aad soo dirtay maa dhegaysan walaashay ah, ayaa dhegaysatay ood leedahay hordhaca markaad leedahay waxaan u dirayaa ama ay dee runtayd nimanka kasoo qaybgeli karaya ee aan aan duraynaya waxa weeyaan cabdilaahi good muse oo degan een, kanada iyo qadar dheere labadeeda magac baad sheegtay ya marka anigu waxa ku baraarugo subaxnimadii telefoona soo dhacaya lagu leeyahay mugtay halkaasaa mugtay een, gabay aad ku jirtaa magacaaga ku jira at the same time haddana markii dambe waan igi mugtay adiga ku oran jiray war maxaad iigu soo wargelin weyday ee adiguna igu lahayd kadibda igu noqotay oo waan waan buwaxiyey waan isdaafiyuun yeelkeeda haddii laga tegi waayo anigii anigu jawaabaha gaagaaban kasoo bixiyey marka deenlaydii halkaas ka curatay een, hadduu walaagtan xeersanaa maanta uu soo galay oo ninkii aad ka hadlaysay ummadda adigu toosh baad ifinaysay oo toosh baad tiratay at the same time waxaagu waxay ahaayeen xuraan iyo warraadis iyo siday dee cunugtay wax u jiraan Een, Ha, laakiin in dadka dee ama la saaro la yidhaha dadkaa dee qaldan ama la yidhaha xirsi baa qaldan ama laga qadara laakiin kelmadda aan aan aan adiga laftiga badan dib ku weydiiyey intuu wari inuu nagu dhex jire hurayka ugu dhalatay hersiyo dubinaha iyo darbinaha
dee kolley suugaantu waa wax niyow markay ku imanaysa aanad eh, mararka qaar kasii ii warqabin waxaad ku dhex jirtaa adba suugaanta marka ereyada qaar baad odhanaysaa ma garanaysaa ayay ay gooray ku yimaadeen ba aanad ma garanaysaa ayay eh, eh, dib aanad ugu xasuusan karin laakiin tiise markay ku yimaadaan ama dadbad kuu sheegaan ay kelmadaha qaar aad waxaad samaysay kuu sheegaan aad dib markaa aad haddana u milicsataa oad u eegtaa marka teetalkani isla habeenkii aan bilaabayay maansida buu yimid
waa gartay haddaba een, idinkaa u mahadsan Waan gart- laakiin waan gartay idinkaa u mahadsan een, een, een, ismaaciil een, maxamed ismaaciil dulcad iyo cabdilaahi good een, waxaan doonayaa inaad dadka si tixraacay ugu noqoto bal aad midkiinba een, tixda aad tiriseen ee deyleydan ku jirta aad inuun inaga xusuusisaan intaad ee, kolba ka xusuusan karaysaan aan ku horeeyo een, ismaaciil
waan kaa xasuusin karayaa oo de waa wax magaranaysaa maskaxdayda kasoo maaxday fixdan magaranaysaa lagu magac daray marka waxaan ku bilaabaya unka duulidariyaanki daruur weliba roogteed markay soo daroorto haddaad soo qulqulayo soo soo baxaayo dunyadu ku darantaa dambarkeed la maalaa suugaantaa la dari soo darata iyo ruuxuu daayinibo u siiyaa dibnihiisa sama iyo xaqa inuu ku daakirada u noqotaa eelaydan maantana waxay igu dirqiyeen uga qaaday daahii dhagarkii ma joogay ummadanu diirkiiyo dhalashada duntaa iyo diintaba wadaagna dul ahaan dhulkaydii joogay daafihiisa dacwadooda maqalkeedaan kuu daliishe qadanow dabuurtiiyo dulucdeeda sheekadu waa su-aal u daaweyn oo muddaba aan dadaayo aan ka gooyey dabarkee aadmigii dalkeenii daayinay kuwabaa danyartiyo barbaartiyo dumar iyo caruurtiyo daanciroole iyo oday markaan dayay codkoodii dabuurtooda maqalka inaan daaha hadalkana ii diida caawan uga qaaday biirke xirsi iyo dadweynaha iyobaa dambiilaha halkaasay ka bilaabmaysa waan gartay een, ca- aad aad baad u mahadsan tahay een, abwaan dulcad een, cabdulaahi good een, muuse een, adiga waxaad sheegtay inaad qudhaadu markii dambe aad een, kusoo biirtay deynleeda bal wixii aad ka tiri ina yaro xusuusi
warinta cabdulqaadir ow kulleto doodwadaagtu markaay laba qof oo doodwadaagli ay doodwadaag kale yihiin anigu saaxiibkay ismaaciil maxamed ismaaciil dulcad deg deg buu igaga dhigay oo mugtay markii uu soo dhigay ee uu bahasha saa usoo laba dhigay dareen ma qabin laakiin at the same time markii la ii sheegay ama aan dulcad markii markii dambe la hadlay een, waa- dee isla one day baa udhexeeyey oo waxaa idhi mar haddaad baashii ooda ka qaaday dee halaqabsigana aan ku jiro dad fara badan ay tuumayaan een, bal siday ila ekaato waxooga iyadoo gaagaaban waayo sababtoo ah baa idhi mawduucan een, ama sidaad hadalka u dhigtay iyo sida kelmadda aadka igu weyn waxa weeyaan waa taytalka uu bixiyey iyo sida uu su-aasha u weydiinaya dadka uu leeyahay xirsi iyo dadweynaha iyo maadambira dabeete waxaan anu markaa doorbiday inaan intii karaankeyga ah aan ka qaato marka waxaan doorbiday inaan idhaahdo mugtay taxadur iyo daabaca oo aan kusoo halqabsanayo hawaankeenii allah unaxariistay maxamed xaashi dhibca gaariye oo dawlada soo bilaabay taxadur iyo daabaca rabi darajadiisa iyo daartiisa akhiraha a kusii dariya loo damidhaaf ha siiye jirkii xijaabtaa uga tegay dadkiisani sugaan aan duqoobin dugoobin oon lumin alailahay ku dayashiyo shirka boorkan joogana dulcasbaa horyaalka ah isagaa ducaalow mar labaad golkii tegey dawankaiyo caroobiyo durbaanku garaacaan aniguna ku diirsaday doodana aftahanka iyo intay damqayso in loo furay dadweynaha aniguna god baan degay beenidu waa laba marka halkaasaan kasoo gelayaa ya marka
waa si wanaagsan haddaba aan gudagalno wasiirka iyo digniin tixdan gabayga u bixiyay udeeleyda kaga soo qayb galay haddii aan ku horeeyo ismaaciil maxamed ismaaciil dulcad abwaan markaad eegtay aad daawatay ee aad dhegaysatay dhuuxday gabaygan digniin maxaa kuu soo baxay horta xalay tole waxaa joogay nimanaan asxaab nahay baa casuumay markaa gurigooda anoo ku sugan baa telefoon ii soo dhacay oo layii madaxweynihiibaa life uga hadlaya tviyada tvga dharanka iyo hadaliya daawada markii aanu daawanay waxaan arkay markaa xirsi oo aanan de hore uga baran suugaanta oo markaa gabay tirinaya ayaa igaga soo baxay markaa habeennimadii xalay markii aan gurigayga imi kadib maanta ahaan ayaan sii dhuuxay oo aan aada u dhegaystay oo aan markaa dee arkay magaranaysaay halka uu ka hadlayo iyo magaranaysaayey dulucdiisa sheekadu halka ay tahay iyadoo markaa xirsi hore u yidhi warsaydhada maruu la hadlayay naguma dhegaysto ma garanaysaa dee warsaydhadii waxaan kaasii cid gabayday iyo cid heestiyo ma dhegaysto waxaa halkaa iga muuqday in tii warankeedu ku maqnaa oo dee lama soo raagay oo waayo bishii koowaad bay ahaydee sanadkan imanka ma garanaysaa ay aynu ku jiro intaasoo bilood kadib inuu tii isleeyahay markaa ma garanaysaay bal ka jawaab isagoo welibana hanjabaad ku darayo inuu dadka dacar leebsiinayo markaa u sheegaya marka taasaa iga soo baxday markaa meesha cabdulaahi good muuse adiga maxaa kaaga soo baxay markaad aragtay ama aada shaashadaha ka daawatay wasiirka madaxtooyada somalilan xirsi cali xaaji xasan oo tix gabay oo digniin uu bixiyey markaa deelneydii kaga qaybgalaya
wallahi waa arrin aada iyo aad iyo aad iyo aada iga fajiciyey bay noqotay sababtoo ah at the same time waan ku farxay horta oo markaad si eegto aada iyo aad baan ugu farxay dhinaca kale markaad eegto waxaan arkay golihii oo ballaaranaya oo dirti wanaagsan loo fidiyey gubasha loo fidiyey saaxiibkiina waan aqaanaa ismaaciil maxamed ismaaciil dulcad waa hawlihiisa gubashu way noo ballaaranaysaa annagu keliya noogu koobnaan mayso inta badan suugaanta waxay ku koobnado keliya ama labadaa gabay ee aniga iyo ismaaciil maxamed ismaaciil aan isweydaarsanay oo keliya ayay ku koobnayd cid kaloo ka soo gash cid kaloo soo gashay oo dee mugtay ardaaga mugtay soo fadhiisteen may jirin laakiin waxaan ku rajo weynahay saaxiibkay ismaaciil iyo aniguba inaan kusoo noqono haddana de way noo furantay marka hore way naga xidhnayd oo ismaaciil wuu ahaa labadoodoo keliya ayaa isweydaarsanay cid kaloo soo gashay ma jirto baashuna waxay xaraka ku leedahay markaa challenge lagu jiro ee wax la isweydaaranayo laakiin waxaan u maanaya ismaaciilow saaxib markaan idinku dare marka waxaad moodaa suugaanta niyow marka xaqa laga hadlayo inta u bareedhaawayatay aada iyo aad inta badan waxaad moodaa marka dhinac baatil ah laga hadlayo inay dadku aada ugu soo yardheereeyaan welibana mid aan idinku dare labadii kun iyo toban mar aan hargeysa tegay maansadeydii ugu horreyseen maansooyinka ku daafuro magaceeda digniin baa la odhan jiray waxa aan kusoo bandhigay raadiyo hargeysa iyo t v-ga qaranka somalilan weliba t v-ga qaranka abiib imaan xasan maansadaasina waxay ka hadlaysay qurbaha iyo ma garanaysaaye iyo dhibaatadan yani qoysaskii kala haysata waxaanay kusoo xirmaysay dadku hadday diinta dib ugu laabtaan in wax waliba u hagaagayo baasada xitaa cabdilaahi good muuse iyo cabdilaahi xasan ganay iyo rag badan baan kusoo halqabsanayay nin aanu ilmaadeennaho laydhaa diiriye oo nin adeerkay dhalay oo ma garanaysaaye aanu isku dee kolley loo ahayn oo hargeysaybanka jooga iyo ayaan kusoo halqabsanayo markii xalay tooya tv-ga aanu daawanayne maanse digniyo laydhaada socoto laygu waan yaabay hadda runtii oo waayo magacii igu horreeyey maansooyinka ku daafuraad digniin ahaa
waa si wanaagsan haddii aan sii gudagalno bal maansadan wasiirku uu tiriyey markaad eegtaan midhaha iyo habka uu usoo bandhigay iyo kasoo qaybgalkiisan suugaaneyd iyaga iyada maxaad ka oran lahaydeen sideed u arkayseen sidan uu usoo bandhigay nin intaa maqnaa oo jawaab ku maqnaa oo wax soo diyaariyey oo markaa la oran karayo runtii gabayo kalena waa laga fili karayaa miyuu ahaa mise waxaad moodeysay uun ruux marinaya cashar oo kale horta maansada kolle cabdilahira waa garanaya dad badan oo dee midiyaha ku jiraana waa garanayaan rag nagaga soo horeeyey tirinta maansooyinka iyo gabayaduna waa badan yihiin cid waliba kolley waa garanaysaa mawduucyada uu ka hadlayay qaar maan diidin oo dalkan iyo dib xoreyntiisa iyo arrimaha maan diidin arrinka keliya hateen kasoo yar istaagay laba arrin buu ahaa hanjabaada waayo qofku markuu madax yahay ee uu dal madax u yahay yani shacbigan maanta somalilan horaa hanjabaadi wax uga qaadi lahayd haddii ay madaxdii hore soo martay ee siyaadka ugu dambeeyey halkii lala maray waad ogeyd iyo rag day magacyo sheegan jiroo badnaaba intaas horta waan ku saloogay talabaad waxaan ku yar saloogay haddaad maasada dib ugu yar noqotaan oo aad yar dhegaysataan had iyo jeeraale wixii laga ilaalin jiray maansooyinka ayaa aada moodaa inay kusoo yar noqonayso beelqaaf waxaa la yidhaha ayaa ku yar badan oo ay dhegtu yar diidayso waayo had iyo jeeraale maansooyinku ritin bay ku socdaan had iyo jeeraale marxuumkii gaari allahu naxariisto qabriga ha u nuure ayaa miisaansada lahaaba marka iyadoo la wado ay dhegtaadu diido qofkii ka yar baxo ma garanaysaaye qaabkii uuu waday ama sidii uuu waday oo hadallo ma garanaysaa ku saayira ama hadallo ka dhiman godadkii la dareemo waxay noqonaysaa in ma garanaysaaye dhegtu aanay dee siiba hayn karayn dhegeysigeeda waayo rag badan oo maanta gabyaa way jiraan rag badan oo ma garanaysaaye maasooyin kariya rag dhintay iyo rag noolba inta badan hadiyo jaraale waxaa layska ilaalin jiray in aad ka baxdo yacni dariiqa ama waxa aada ku socoto ee aada marayso kibcadda waa la garanayaa oo ahaad raawi garafiye xasan ganay muxuu ahaay ibraahim gadle maanta raggii ma garanaysaa intaa ka xasuustaba oo markaad imanka maasuulinkooda dib u dhegaysata aanad arkayn dee waxa yani dhegtu diidayso ku yar jiro ma garanaysaay dheg diidistaa kumanahi waa aflagaadooyin oo inta aflagaadadan ku arkay waa intii hanjabaada uun sidii dad uu dee yani malab u noqday hadalhayntiisa oo uu dee dacar ka waraabinayo oo kale dee taasna kolley waa loo wada jooga insha allah waayo rag dee laga horreeyaba dalkan qaar suugaan ugusoo halgabay iyo qaar xabad ugusoo halgabayba way jiraan marka kolley haddii suugaantii laisla soo galay waa la wada hadla insha allah kolley golobun baa baqaadnay sida cabdillaahi u sheegay
cabdillaahi markaad eegto tixdan uu tiriyey wasiirka madaxtooyada somalilan xirsi cali xaaji xasan maxaa laguu diiday maxaadse ku diirsatay ee ku jiray
horta horta golaha ugu ballaariyey ninkani waa aan aadna waan u jeclaystay isaga laftigiisa waan ku hambalyeynayaa xirsi oo sababtoo ah ma jirto nin xilka intaa leeg haya oo kaga qayb qaata sugaan wax yar oo marka loo soo tiriy adsaamtayna waan dhaliilay oo dhaliil bay noqonaysaa inuu mugtay qaybo faana inuu soo geliyo taa waan diiday laakiin inuu kasoo qayb galo oo sidii nin aan xil hayn lagu socday kalo nin aan magtay dowladda aan magtay mas-uul mas-uul waa mas-uuliyad weyn baa saaran inuu uga soo qayb kalo oo uu yidhaahdo magtay wan waan israacayaa waan ku dhiistay oo waan jeclaystay judciyo ka mid ah oo gunaanadkiisa sugaanta magtay awturanaya magadaga awturanaya ka mid ahna waan jeclaystay oo uu istiiminayo xorriyadda iyo tan mugtay somalilan ah halkii loo soo maray sidii mugtay loogu soo halgamay sidii mugtay laakiin isagu sida madabkii doocaan ay ciidu tubiyaan wuu is ogyahay tudcaasi ismaaciil maxamed ismaciil durcasha waa ogyahay oo tudcaas iga mugtay cajiibka badnaa aan ka helay buu ahaa ismaaciil wadmaasa tudcaa mugtay sidaas carrabaabtay eskiya dadweynaha iyo maadandiinaah iyo waxaa isiyo waxaa is yeeshay sidii malabka doocana ayay iida dubiyaan
weliba aan cabdilaahi halkaa ku yar laabtay caawa kolley waa googoosanaynaa baan u malaynayaa qurbajoog dotcom cabdilqaadir bay ugu mahadsan tahay anigu intaan isiri yani qofba dee caqligiisa dee in buu yar cabiri karaa markii aan cabiray in baa ku jirtay maansadan xirsi iyo dadweynaha iyomaa dambiila oo waxaan shiri intuu haddaba xirsi ka booday waa intaa intaasina waaka aan magaranaysaaye yani dee hadaladooda ka maqlayay waxaa iswaajahaya tuducaagii ahaa xirsi dadweynaha iyomaa dambiilaha isagu ereyga uu leeyahay isagu isagu ereyga uu leeyahay sidii maarku doocanaya ay ii dubdubiyaan waa la xamanayaa ay kuleeyihin
ya waa kan markan cabdilaahi u leeyahay markan daye awaashooda aan idhi maxaa daran raacad waxay u sheegteen u fureen dibnaha sidan isagaana daysiya isagaa dabkaba shiday ta kayntiya sida sida dulinka xoolaha wadankii la daadegay ani damaankii isagaana didiyo duqa aragtidiisii noo diiday maantiyo isagaa dulmiga dhigay nabadda awadeedii isagaa dakhraayo ma daneeyo shacabkao docgalada ha joogtay diricyadii hargamay ee lagu laday dushoodiyo kuwii heeradhaafyada dhaxasiyo dabaylaha fadhigii ka doortee dalka inay xoreeyaan diinta ugu dhaartee nafta noo deldelaye dordhaaaasku xunay iyo inta inta danab laxaadlee dirga weynay socodkee daaradaha siqaysiyo agoobtii ka doogtee daalaadhacaysay rabbi darajadiisiyo dugsanaysay ciidiyo ma daryeelo ubadko gudna wuu diiday yaa naga damiintaay maanu dooran wiilkee markii ay daryaantaanana dabadda soo dhigay xirsi iyo dadweynaha iyomaa dambiilaha ereygaasaan ku darayaay xirsiga dadweynaha iyomaa dambiila markuu markay dulcad leeyahay tuduc baa iigu jiray madacaayad bay ahayd anigu madacaayad bay ahayd duha gadiid ka duubeen daha kama rogin waa saddaariyaa shamis suucyada oo muqtada adigu wixii maan muujin laakiin saaxiibkayna inta badan waxba ma muujin isaguna laakiin wuxuu qaatay wuu dulcadigaga wanaagsan yahay magaca uu keenay taytalka uu u bixiyey ayaa ahaa cabdilaahu kusii daro kolley takale aada iga yaryaabisay waxa weeye maanta waxaa lagu jiraa halgan wadan ictiraaf loogu helo aada iyo aad
oo maalintii dhaweyd waa nagii ka qayb galaynay mudaharaadkii beljimka ka dhacaya ee dee halkan baarlamanka iyo layskugu imanayay aada iyo aad
waa kuwa ingiriiska haddana wafdigii intay turkiga ka yimaadeen tegay haddana waa kuwa maraykan caawa sida igu maqaalaha maraya ha yani waxaan ka yaabay yani xilli dee uu qofku maanso haleelaba lama taagnayn wati waxaasaasiya waa si wanaagsan iyada haddii aan idinkoo raalliya ismaaciil maxamed ismaaciil dulcad iyo abwaanka kale ee cabdilaahi good haddii aan iyada gabaygaa dib ugu noqono wax idinka weydiiyo sideed u aragteen ku halqabsiga wasiirka ee inuu yahay darwiish oo kale
kolley waxaan odran lahaa uun dee soo jireenkii hore ee waktiyadii daraawiishta dee halqabsigoodu u badnaa uun buu kolley isna tiisa raaciyo waa filayaa kolley aniga sida ila tahay
waagaag aada iyo aad ayaad u mahadsantihiin labada abwaan cabdilaahi good muuse iyo ismaaciil maxamed ismaaciil dulcad oo tix silsilada oo kale ahayd oo horey u bilaabeen oo daynley ahayd oo markaa ku socotay wasiirka madaxtooyada somalilan xirsi cali xaaji xasan uu kasoo jawaabay toddobaadkan kii oo london ku sugan xili lagu guda jiray kulan ay wafdi uu hogaaminayay madaxweyne axmed maxamed maxamuud silaanyo london kula lahaayeen jaaliyadda reer somalilan ee yurub ku dhaqan mar kale aada iyo aad ayaad u mahadsantihiin dhegeystayaal waa qurbajoog iyo cabdulqaadir xuseen guuleed oo idin leh intaanu hawada dib ugu kulmi doono waa sidaa iyo nabadgelyo